فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan barnaamijka intiisa badan caawa waxaanu ku eegi doonaa shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika oo dhowaan ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin marka laga yimaado bayaankii iyo fadwadii ka soo baxay shirka oo aanu xalay idiin soo gudbinay maxaa kale oo xog ah oo laga helayaa shirka sidee ayuuna ahaa dareenka ka qaybgalayaasha arrimahaasi waxaannu ka waraysan doonnaa mid ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo shirka ka qayb galay sidoo kale barnaamijka insha allahu caawa waxaan idinkugu haynaa waa maxay karoone maxaa sababa sidee looga hortegi karaa maxaase la gudboon dadka muslimiinta ah mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaanu arrimahaasi ka waraysanay u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد sida aad horudhacba ku maqasheen barnaamijka intiisa badan caawa waxaanu ku eegaynaa shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika kaas oo dhowaan ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin warbaahintii shirkaasi lagu casuumay waxaa ka mid ahayd idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan waxaa inooga qayb galay cabdifataax maxamed qaasim oo soo aruuriyey macluumaadyo badan asiga ayaana ka waraysanayaa cabdifataaxu waxaad ka qayb gashay shirka wadatashiga ah ee jihaadka bariga afrika oo ay qabatay xarakada shabaab ulmujaahidiin marka hore waxaad na siisaa ee sharaxaadda amaba sawirka dhabta ah ee shirku uu lahaa Ee, shirku waxa uu bilowday siddeed iyo tobankii bishii rajab kun afar boqol koob iyo afartan waxaana la soo gebagabeeyey saddex iyo labaatankii bisha taas oo ka dhigan inuu socday muddo shan maalmood oo xidhiidh ah inkasta oo dhegaystayaashu ay heleen natiijooyinkii ka soo baxay shirka sida fadwadii iyo bayaankii haddana waxaa jira macluumaadyo muhiim ah oo runtii lagala bixi karayo ee wadatashigu waxa uu ahaa mid weyn oo miisaan leh sidaba laga dheehan karayo magaca uu wato iyo dadka ka soo qayb galay oo ahaa ahlulxalli walcaqdiga tiradooduna ay boqol kor u dhaafaysay ee cabdulaahiyow ee muddo dheer ayaan saxaafadda ku soo jiray oo aan ka soo qayb galayay shirar kala duwan mana arag ee shirkan oo kale inta badan shirarkii aan u soo joogay ee ka dhacayay meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhex muuqday oo weliba safka hore la fariisinayey siyaasiyiin kiristan ah oo u dhashay maraykanka iyo yurubta islamarkaana saameyn ku lahaa go'aanada laakiin shirkan sidaasi ma ahayn dhammaan dadku waxay ahaayeen muslimiin isugu jira ansaar iyo muhaajiriin nidaamka shirku ku socday ka waran sidee buu ahaa ee sideedaba marka laga hadlayo shir waxaa goor walbaahi muhiimadda siiya hadba sida loo nidaamiyo loona qabanqaabiyo sidaa darteed ee barotokol ahaan shirku waxa uu ahaa mid aad u heer sarreeya waxaa geedi socodkiisa gacanta ku hayay guddi waayo arag ah taasina waxay suuragelisay in jadwalkii qornaa sidiisii loogu camalfalo wakhtigana laga faa'iidaysto marka ee shirku waxa uu ku bilowday kuna dhammaaday sidii loogu talagalay ee sidoo kale waxaa xusid mudan inuu ku bilowday kuna dhammaaday amni iyo xasillooni muddadii uu socday ma jirin wax dareen amniga la xidhiidho ah oo haba yaraata ee ay dadku qabeen tanina ee dabcan waxay jaalanji ama taxaddi ku tahay taliska maraykanka ee africom oo isagu ku faana inuu culays ku hayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaa waxaa dheer daartii shirka lagu qabtay oo iyana ahayd mid aad u qurux badan oo casri ah sidaba laga dheehan karayo ee sawirada waxay ahayd xarun ay ku dhan yihiin dhammaan adeegyada shirarka kuraasta lagu fadhiyey waxay ahaayeen noocii ugu dambeeyey kuwaas oo ka qaybgalayaasha ku saaciday inaysan fadhiga ku caajisin cunnada dhankeedana waxay ahayd mid diyaar ah oo ku waqtigaysan jadwalka iyada oo cabitaanada qabow iyo kulayl intaba la helayay shirkan baaxadda leh oo intaas oo qof ee ku kulmeen adiga shakhsi ahaantaada muxuu kaaga dhignaa Ee, sidaba maanta warbixinta ku jirtay shirka waxaa dhab ahaantii isku arkay wejiyaal isxasuusta oo ay muddo hore isugu dambaysay aniga waxaan arkay culimo salaadiin iyo saxafiyiin ay mar hore iigu dambaysay sidoo kale waxaan dhaayaha saaray oo aan muuqaal ahaan isku baranay odayaal dhaqameedyo aan qadka telefoonka uun iska garanaynay Ee, faa'iidooyinka kale ee uu shirku xambaarsanaa waxaa ka mid ah mawaadiicda laga hadlayey oo ahaa kuwa taabanaya dareenka qof walba oo muslim ah waxaa la falanqeeyey admaacda etoobiya dhibaatooyinka iyo tacadiyada loo geysanayo dadka muslimka ah gaar ahaan ee soomaalida oo xataa mar loo soo bandhigay muuqaal ahaan aad ayaa looga qiirooday iyadoo aan indhahayga ku arkayey odayaal dhaqameedyo iyo culimo la ooyaya tacadiyada xabashida waxaa laga hadlay masaa'il diini ah ugu dambayntiina waa tii ee shirka laga soo saaray fadwadii iyo bayaankii aanu baahinay saacadihii lasoo dhaafay ka waran markuu shirku dhammaaday sidee buu ahaa dareenka soo qaybgalayaasha ee dhammaan ka soo qaybgalayaasha dareenkoodu wuxuu ahaa mid aan la qiyaasi karin dadku aad bay u qiiraysnaayeen waxaana ii suura gashay inaan isla markiiba codbaahiyaha la dhex qaado aniga oo wareystay mas-uuliyiin culimo salaadiin muthaqafiin hal abuuro iyo dhinacyo kale ugu horeyn waxaan la hadlay sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada al-shabaab sheekh xasan marka hore bal shucuurtaada shirkan maadaama aad ka mid ahayd mas-uuliyiintii kasoo qaybgashay shucuurtaada marka hore bismi illahi raxmaan araxiim alxamdu lilah dareenkayga aad iyo aad buu runtii u wanaagsan yahay aad iyo aad buu u sarreeya dareenkaygii waa shir aad qiimo u leh buu ahaa aad loo qabanqaabiyey aad u qurux badan run- dareenkaygu halbeeg aan ku qiyaaso garan maayo haddoo dareenkayga aad iyo aad buu runtii u sarreeyaa walaal arrimo masiiri ah ayaa looga hadlay oo aad u badan hadday tahay een, dhibaatooyin ee, dadka muslimiinta haysta hadday ahaan lahaayeen waxyaabo horumar ah oo ay tahay in horey loo sii qaado ee, haddii ay tahay ee, duulaanka lagu soo qaaday dalka iyo qodobo kale iyadoo fadwana ay barbar socotay Ee, maxaa si gaara adiga kuu saameynaya waxaa si gaara ii saameynayay ee, guud ahaan shirka ciwaankiisu waa i saameeyey oo ah ee, in looga hadlo qadiyadda bariga afrika ama muslimiinta ku nool bariga afrika in looga hadlayay culamada gaaladu hadda ay wado oo ay rabto ee, soomaaliya inay hoosgeeyaan etoobiya ay xukunto oo etoobiya lagu daro qadiyadaas runtii ragga ka hadlayay say uga hadleen waa isoo jiidanaysay ee, filimkii cajiibka ahaa oo runtii aad iyo aad u saameeyey dadkii shirka ka qaybgalaya ama goobta madasha shirka ku sugnaa Ee, filimkaas oo aad loogu dhibaataynayay dadka shacabka ee muslimiinta ah taangiyada etoobiyaanka la dardarsiiyey ee qaarkoodana ay shahiideen qaarkoodana ay naafooween oo toddobaatan jirada ah siddeetan jirada ah filimkaas aad iyo aad buu ii raadeeyey anugu waxyaabaha aad qalbigaygii runtii ee raad weyn ku reebay bay ka mid ahayd halkudhiga shirka wuxuu ahaa shuuro ama wadatashi marka dadku fursad ma u heleen in la wada tashado oo dadku ay hadlaan oo afkaaro iyo dhankaas caawa oo shirka lasoo gebagabeeyey keliya maadaama anigu aan ahaa ninka ee, qiiminayay dooda iyo shirka ee, konton iyo siddeed qof ayaa tala bixin iyo tala soo jiidin maaragtay ee, samaysay ee, mikrofoonka ee, howlka shirka ku soo dhowaatay Ee, guud ahaan dadka hadlay waxay ahaayeen lixdan iyo shan qof dadka shir ka soo qayb galayna waxay ahaayeen dad boqol u dhaafaya lixdan iyo shan qofna talay bixiyaanoo way hadleen ayaamihii maanta ka horreysayna ee, anta kale ayaa hadashay boqolkii qofoo shirka ka soo qayb gashay qof aanan tala soo jiidan hadlin ama qof aanan ee, manasada imaanin ama ee, soo istaagin ee, masraxa soo fuulin ma jirin marka waxaa weeyaan meesha meel tala adag ka dhacday ahayd jawaanib badan baa laga tala bixiyey jihaadka laga tala bixiyey waxaa laga tala bixiyey horumarinta muslimiinta laga tala bixiyey arrimaha ijtimaaciga ama bulshada laga warbixiyey jawaanib badana laga warbixiyey talana waa laga dhiibiyey haddana sida muslimiinta loo horumarin lahay jihaadka iyo wax la mid a maxaa ku soo beegabay kula tahay xilligan in la qabto shir noocan ah oo weliba ka ballaaran shirarkii hore waxaa la yidhaahaa ee, kooyey kuluna dhalaas kuluna keera dhale macnaa haddii marka muslimiinta la isugu yeeray meel la wada fadhiistay la tashaday cuqaladii culammadii aqoon-yahanadii qiyaadiyiintii dadkii oo dhan ay taliyeen meesha tale wax ku oolaa kusoo ka soo baxday sidii jihaadka loo dhaqaajin lahaa marka waxaa arrintan kusoo beegay guulo waaweynaa la gaaray meesha hadda aynu joogno halkeen oga dhaqaaqi karnaa taladaas muslimiinta loogu yeeray ugu dambayntii marka rajada aad ka qabto ee in dhaqangal ay noqdaan ee qodobada ka soo baxay shirka intee bay la eg tahay rajadaas boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay wixii meeshan ka soo baxay waa dhaqangeli doonaan muslimiintuna wax ka ool bay u noqon doonaan iyo waxtar iyo waxay ku dheefsadaan aakhiriya adduunyaba insha allah kaasina wuxuu ahaa ee sheekh xasan yacquub intaasi kadib waxaan halkii uu fadhiyey ugu tegey doktor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed editore dareenkaaga bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam dareenkayga waa dareen farxaleed aad iyo aad baan u faraxsanaa ilaahay baan u mahadcelinayna inaa kun jeer iyo ka badan waa dareen aan la soo koobi karin meesha waxaa isku yimid culamaauddiinkii rabbaaniyiinta ahaa hogaamiyaashii dhaqanka qabaa'ilka meel walba ka yimid ilaa gobolka u sare gobolka u hooseeyo xarar dheer ilaa afmadow ilaa dhooble meel walba ka yimid hogaamayaasha sare ee xarakada kasoo qayb galay cisiga iyo sharafta qofka muslimka ah adduun iyo aakhiro wuxuu ugu jiraa la dagaalanka gaalada iyo ku dhaqanka shareecada islaamka marka ha loo midoobo la dagaalanka gaalada iyo gaalo raacyada gaalo insha allahu tacaala way jebaysaa waxaan rabaa ummadda inaan xusuusiyo boqolaal shir oo ummadda islaamka lagu marxabaabinayo lagu qorshaynayo lagu baabiinayo waxaad dareemi kartaa markaa iskarab dhigtay shirarka la qabanayo maalan tusaaleahaan waxaa arkaysaa waxaa lagu leeyahy shirbaa arsaw lagu qabtay shirbaa xagga lagu qabtay shirbaa kambaa lagu qabtay shirbaa xamar lagu qabtay shirka ugu weyn ee la qabtay waxaa lagu qabtay lagu leeyahy london baa lagu qabtay ingiriiska shir weyn oo ay kasoo qayb galeen konton dowladood shirkaa wuxuu socday laba saac oo keli buu socday oo looga hadlay arrimaasna waa laba saac oo keliya waxay ku tusinaysaa waxyaabo gaalada soo qorata oo keliya in meesha lagu saxiixayay laakiin shirkan shan maalmood ayaa waxaa looga hadlayaa masiirka ummadda geeska africa ee muslimiinta ku nool ayaa looga hadlayaa shataana oo shataana aad bay u kala gedisan yihiin waxaa ku farax gelinayo qaabka shirka u socday iyo niqaashka la samaynayay iyo doodaha cilmiga laga doodayay dood walba waxay qaadanaysa intii la doono nuxurkana nuququlaasa laga samaynayo su-aalo kritika la isweydiinaya san haddaa yala maxaa noo imaana ummadda maxaa darra ugu jiro maxaa nafci ugu jiro maxaa laga fikriya waxaad dareemaysaa si niqaash waafi ah oo qolo walba fiilkeeda intay diyaariso ka nuqaashayso wax alla wixii laqameysay waxay i tusinaysaa arrinkaas inuu yahay arrinkan inay tahay arrin aysan xarako lahayne arrin ummadeed inay tahay oo la raacayo qowlka ilaahay wa amruhum shuuraa baynahum waa la niqaashaya saas shareecada waxba kama qabto saan wax ka bedela in waxaan la wada leeyahay wax la wada leeyahay ummadda wada leedahay waxa weeye ilaahay fadligii subxaana wa tacaala intaan iyo inta niyada ka jecel iyo inta maalka ku bixinayso inta fikirka ku bixinayso inta qarsoon ee inta ilaahay yaqaano subxaana wa tacaala inta u ducaynayso intaasuu ku taagan yahay oo farxad gelinaya insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka barya inuu gaalada jibiyo viruska corona inuu ilaahay gaalada ku badiyo maraykanka ilaahay inuu ku badiyo cadaab min cindi illahi inuu ilaahay ku baabi'iyo gacanteena ilaahay uu ku cadaabo muslimiinta waxaa leeyahay midooba war soo jeesta qorshaa socdo geeska afrikada bare qorshaa ka socdo maraykan iyo gaalo waxay isku raaceen waddanka in la siiyo etoobiya war etoobiya waa u jeedaan hadda indhihiina ay qabanaysa xuduudada waa ka soo daateen soomaaliyey haddaa rabtaan cizi iyo sharaf ilmihiina amxaare aysan gumaysanin soomaaliya maanta baraaruga waxaa arkaysaan waa ujeedaa waddankii waa la qabsanayaa jihaadkaas aan wada taageerno war waxaana calool ustahay gatay ummaddii iyo waddankii gatay iska daaya war beentooda iyo doorashadooda iyo dastuurkooda gaalada iska daaya soomaaliya iyo baraaruga hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa doctor xanafi dadkii kale aan waraystay ee gebagabadii shirka kadib waxaa ka mid ah sheekh maxamed abuu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka shucuurtaada marka hore بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت شعور كي قال ما ما ما كوبي كروم حيلي آد آد بادرين كن أكعسن يهي إن حماصة iyo waxa weeye taxfiiska iyo dhiirigelinta meeshaan iyo salaamatu sadriga iyo himmatu caali himmada caaliga noqotay iyo maxabada iyo itilaafka iyo wuxdada meeshaan ka dhalatay iyo walaaltinimada isjaceylka Ee, saasoo kale quluubta muslimiinta intii kasoo qayb gashay way u degtay waxaa kasoo qayb galay qiyaadadii xarakada ayuu nooc odayaashii dhaqanka waxaa kasoo qayb galay culummadii wilaayaadka waxaana la odhan karaa waa kulankii ugu weynaa taariikhda wilaayaadka muxuu soo kordhin karaa bay kula tahay wuxuu soo kordhin karaa in ummadda muslimiinta uu u noqdo iftiin ay waxaweye ka dabqaataan wuxuu u noqonayaa nuur waxaan isleeyahay bariga afrika iyo dhammaan waddamada muslimiinta iyo meel walboo jihaad ka jiro meel laga tusaale qaato ayuu noqon doonaa kulankan khayrka ka soo baxana meel walba ayuu camimi doonaa insha allahu tacaala ugu dambayntii een, qodobo ayaa la soo saaray iyo go'aano kawlaaye ahaan boqolkiiba intee baad is leedahay waad dhaqan gelin kartaan in sha allahu tacaala dhammaan qodobada ka soo baxay hadday tahay een, qodobadii een, bayaanka ku xusnaa iyo kii fatwadaba ku xusnaa dhammaan waan dhaqangelinaynaa in sha allahu tacaala maamul iyo bulshaba waan dhaqangelinaynaa in sha allahu tacaala wuunu hirgelayaa waana wax la wada sugayay ilaahay subxaanahu wa tacaalana ummadoo dhan ha ku anfaco kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed abu cabdalla intaasi kadib waxaan dareenkiisa weydiiyey abwaantaakow macalim ciise oo ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد أنigoo abwantakow macalin ciise waxaan kulankan sharaftay qiimaha badan leh ama xafladan kala kulmay intii aan doonay ambaan ka maleysanayay ma aanan soo joogin xaflad lamid ah oo gaari karta sida loo soo dharaandhiriyey amba laisku duba riday iyo dadka kasoo qayb gala intaba marka eh, fadwooyinkii kasoo baxay ugu dambaysi gebagabadoodii oo qaaliga ahay oo wanaaga badnaana say tahayaan u liqnay waanan qaadanay wayna hirgeli doonaan aad iyo aad iyo si aan la aragon la maqal baan usoo dhaweynayaa cumriga ilaahay isiiyana soomaana istaagin xaflad sidan loo soo agaasimay bilacdan iyo quruxdan leh sida u dhacaysa aad iyo aadaan usoo dhaweynayaa shiribka aan dhihi lahay oo gaalada adduunka aanu diri lahayna wuxuu ahaa wuxuu idinkula dhaca kenya waad ogtihiin wuxuu idinkula dhacay sheega soomaaliya dhexdeeda waad ogtihiin meel kastoo aad joogtiin saasaa laydin daba joogaa ha u dambeeya kii todobada tobanka sargal idinkaga baktiday oo africom lagu sheegayey kaabasiinba oo todobaya diyaaradood lagu halaagayo todobaya tobanka sargaal lagu dilayoo taliska africom lagu qabsadayoo tawrida dhammaan tawrada wada dhacay marka anigoo taraab gaalada u weyn yahay la hadlayo waxaa idhi afar waxaad ita- ku taal mujaahidiintu caalamka waxaa isku sheegay iyo afar kale tuseenaan ku dhah waxaan ku yidhi inuu taliska africom tawxiid ka babaday tuseena idhi inuu taliska africom tawxiid ka babaday tuseen todobaya toban sargaaloo la wada toogtayay tuseen todobadi diyaaradoodoo dib laga taagayay tuseen rag iiba tala saartayoo towrey la dhacayay tuseen taraam inuusan wax tarayn hadda faankiisa waa la wada dhegeysanaya ma ogsan tahay taraam inuusan wax tarayn taraabadiisa waa tuseena ha marka gaalada adduunka intaasa insha allah kusii salaamaya
kaasina wuxuu ahaa abwaan taakow ee aad bay u badnaayeen dadkii aan ku waraystay madasha shirka gunaanadkiisii kadib dhanka culimmada waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf بسم الله الرحمن الرحيم xaqiiqatan eh, shirkan waa intaan ogahay aniga noociisa oo kale ma ayan na soo marin shirkan waxaa ku kulmay mas-uuliyiintii ugu sarreeyey xarakada iyo culimmadii iyo nuqubadii oo mujtamaca qabaa'ilkii muslimiinta masalayey waxaa la odhan karaa waa shir ay u dhan yihiin ummaddii muslimiinta ee mujaahidiinta ahaa waa isagoo kalena midaan horay u arkay ma ahan waxaana rajaynayaa noociisa oo kale inuu nagu bato biidni illaah Een, fatwo iyo bayaan ayaa jiray fatwada oo kale markaan eegno inkastoo dhammaanteed een, muhiim ay wada ahayd ee si gaar ah maxaa adiga kuu taabanaya waxaa ugu muhiimsanaa culimmadu jazaahum allahu khayran fatwadii ay soo saareen in saddex arrimood baa ugu muhiimsanaa waa inta adiga ii muuqatay midda koowaad taxkiimu sharci illaahi fii ardi illaahi sharciga alle dhulka ilaahay in lagu xukmiyo oo shareecada la xoojiyo midda labaad istimraariyatu ljihaad jihaadka in la sii wado oo la xoojiyo taana waa miday culimmadu gaartay waxaa ugu muhiimsanaa u dambeeyey in culamaa'u suu oo u shaqeeya gaalada iyo murtadiinta u shaqeeyo in looga digo ay culimmada isu taagaan inay dadka xaqa u bayaaniyaan intaas iyo ina ka midna way jireen intaasaa ila muhiimsanaa ee saddexdaa wallahu aclam ee kaasina wuxuu ahaa sheekh fu'aad mas-uuliyiintii aan waraysanay waxay shirkan ku qiimeeyeen kii ugu baaxadda weynaa waxaana ka mid ah weliga wilaayada banaadir sheekh muuse cabdi caraale bismi illahi raxmaan raxiim shirkan waa shir aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aad ayuu na farax geliyey waana shir aan jecelnahay insha allahu inuu sidoo kale oo marar kale oo noogu soo laabto waa shir waxyaalo badan oo muhiimad u leh mustaqbalka ummaddan iyo jihaadka ka socda bariga afrika wax badan lagu gorfeeyey bayaano wax ku oolana laga soo saaray waana rajaynaynaa insha allahu shirkan shirarkiisa kale inaan nabad aan ku gaarno ayadoo jihaadkuna intaan kasii ballaaran yahay cadowgana ilaahay subxaanahu watacaala uu jebiye fatwo iyo waxaa ka soo baxay bayaan kawlaaye ahaan maxaa idinkaga aadan waxaa nooga aadan inaan bayaanaadka ka soo baxay aan hirgelinno wixii aan awoodi karno bayaan wax ku oola oo qiimo leh ayaa ka soo baxay iyo fadwo qaali ah oo culummada rabbaaniyiinta ah oo ay fadwoodeen dhammaan annaga ka walaayahaan waxaan diyaar u nahay inaan hirgelinno wixii bayaanaad iyo fadwo ah oo ka soo baxay shirkaan haddii ilaahay shirkan kolley waa kii ugu horreeya noociisa marka la eego magaca uu watay iyo maadaama uu ahaa bariga afrika maxaad isleedahay natiijooyinka ka soo baxay iyo himilooyinka iyo rajooyinka laga qabi karo in uu la yimaado shirkan ama uu soo kordhiyo wallaahi shirkan rajo badan ayuu abuurayaa himo badan oo caalihaana ku jirta bariga afrikana maanta camalku waa ku faafayaa iyo jihaadku waana himada iyo rajada hadda noo muuqata sidaasay tilmaamaysa haddii ilaahay kaasina wuxuu ahaa weliga banaadir ee sheekh muuse cabdi caraale intaasi kadib waxaa iga soo horbaxay saxafi ka tirsan idaacadda andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa faysal xasan waxaana weydiiyey bal qiimayntiisa saxafinimo ee shirka marka hore shucuurtaada dareenkayga haddii aan kuu qiimeeyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan kusoo gabagaboobay ee hoolkan aan hadda dhex taagannahay ee looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika dadku way wada faraxsan yihiin intii aan la kulmay dadku dareenkooda lama qiyaasi karo shucuurtoodana lama qiimeyn karo waxay qaarkood kuu sheegayaan inuu yahay kulankan kii ugu horreeya noociisa ay ka qayb galaan dabcan arrimo badanna waa laga niqaashay kadib niqaashaad iyo talooyin iyo gorfeen dheer kadibna ugu dambayntii allah fadligii waxaa laisku waafaqay in lasoo saaro fatwo culimada soomaaliyeed ay soo saareen ee wilaayaadka islaamiga ay soo saareen iyo bayaan si guud oo wadajir ah kulanka looga soo saaray oo isagana qodobo muhiima ka koobnaa dhammaanna dabcan dadkii iyagoo faraxsan ayuu iminka kulanka usoo gabagaboobay hoolkuna dabcan farxadda aad dareemayso ayaa ka jirta sidoo kale waxaan madasha shirka kula kulmay waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool sheekh cabdulaahi macalim geedow sheekh cabdulaahi macalim geedow waaliga wilaayada islaamiga ee baay iyo bakool kulley dadkao dhan shucuur farxadeed ayaa ka muuqata marka hore bal dareenkaaga jazaak allah khayran bismi llah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu cala rasuulilah waaalihi saxbi ajmaciin waa sidaad sheegtay shucuur oo waxaa muuqdo oo ilaahay subxaana watacaala looga mahad celiyo oo sidaad kuu muuqato un kulli meel qurux badan oo wanaag badan oo ummaddii muslimiinta isaga imaatay guud ahaan gaar ahaan dadkaas ku nooloo iyaadadaas joogtay ama maxaa ay tahay bulshada ku nool ee soomaaliya ilaahay baa subxaana watacaala ku mahadsan aadna waan uga faraxsannahay dadka meesha ku kulmay sidaad hore loo sheegay waxay ka mid yihiin dadkii acyaanta ahaay dadkii qayaadada ahaay ee xarakada odayaal dhaqameedyadii culmadii marka lasoo koobona dadadad oo maxay dadkii camalkan ka shaqaynaya muhaajiriin ee ansaar albala ayaa meeshaan ku kulmay ilaahay subxana watacaala fadligii marka shucuurkayga runtii maxaa ahayte wax la qiyaasi kara maaha wanaag badan iyo khayr badan iyo maxaa ahayte dadkii annan walba camal ku mashquulsanaay muddadaas intaas beri eh ama asbuucga ku dhow laysla joogay layska waraysanaay axwaasha meesha socotay wax la qiyaasi kara maaha naqaana jazaaka allahu khayran ilaahay noo ziyaadiyaan leenahay shir markii laysugu yimaado qodobo laga soo saaro waxay u baahan yihiin in la dhaqan geliyo boqolkiiba intee waad is leedahay waa la dhaqan gelin karaa xilli adigu waad ka mid tahay mas-uuliyiintii dhaqangelinta ay hor taalle kolley dadkii kol haddii maxaa ahayda dadkii dadka maamulayay iyo dadkii la maamulayay dadkii odayaasha ka sii ahaayay ayba meesha ku kulmeen qodobada wax laysla qaatay ay yihiin insha allahu tacaala in ilaahay subxana watacaala fadligiisa wax badan isfududaan doonaan ayaan ilaahay subxana watacaala ka rajaynaynaa annaguna de wixii muslimiintaasi ay qaateen oon ka mid nahay inaan insha allahu tacaala wixii karaankayaga naga soo aaday aan fulino waaba waxyaaba aan u taagannahay oo islaamku shaqadooda noo dhiibtay aan u hayno oo nalagu aaminayba waaba sidaa insha allahu tacaala wax cabsi iyo welwelna kama qabno ilaahay subxana watacaala aan weydiisanayna inuu noo kaalmeeyo ilaahay subxana watacaala unba wixii fududaaya fududaanaya insha allah annaguna ka qayb qaadano aan fudud
dhanka culimada haddaan usoo laabto waxaa ka mid ahaa marka hore bal shucuurtaad bismillaah shucuurkaygu aad iyo aad buu u sarreeyaa wax la koobi karo ma ahan ilaahay subxaana wa tacaala baa ku mahadsan na keenay fadhigan iyo khayrkan waana shucuurkayguna waa sarreeyaa waxaad ka mid ahayd culimmadii fadwada soo saaray maxaad ka fadwooteen waxaan ka fadwoonnay waxyaabaha ay masaalixda ummadda muslimiinta ay ugu jirto waxaan ka fadwoonnay masaa'ilka raahinkaah oo maanta taagan ee loo baahan yahay waxaan ka fadwoonnay waxa macnaha daruuriga ee aan indhaha laga qarsan karin ee ah masaa'ilka sharciga ah oo maanta marka macnaha ummadda muslimiinta ay u baahan tahay oo ay ka mid tahay difaacan araadi lmuslimiina in la difaaco oo ay ka mid tahay dasaatiirtan babaatilka ah oo lasoo waxeeyey oo ay ka mid tahay macnaha cawlamadan iyo waxaan ethoobiya iyo uganda iyo macnaha burundi iyo soomaaliya la isdhexgelinayaa oo ay ka mid tahay waxaas oo dhan iyo waddankan muslimiinta la qaadanayo fataawada ku saabsan ayaanu soo saaray ilaahina subxaana wa tacaala waa nagu guuleeyey kaasina wuxuu ahaa sheekh balle ee goortii aan qaadayay waraysiyadan gaagaaban waxay ahayd xilli ay shucuurta dadku aad u sarrayso islamarkaana uu soo gebagaboobay shirka wadatashiga ee jihaadka bariga afrika dhanka odayaasha haddaan u weecdo waxaan ka waraystay salaadiin badan waxaana ka mid a nabadoon maxamed axmed guuleed oo ku magac dheer fartaag shucuurtayda aad bay u kacsantahay aad baan ugu faraxsanahay jilisadan qiimaha badan leh oo aan aayaheenna uga tashanayna iyo mustaqbalkeenna dalkeenna iyo diinteenna iyo sidaan isku difaaci lahayn aan uga tashanaynay ayaan maaragtay waa ku faraxsanahay waana soo dhowaynaynaa fadwadii culummada maaragtay bayaankii wax walba waa oo ka soo baxay jilsadaas aad baan u soo dhowaynaynaa uuna faraxsannahay ilaahay idankiis jilse iiga qiimo badanna maba ka soo qaybgelin middaan ka hor ummad walba xaq bay u leedahay aayaheeda inay ka tashato aayaheenaan kaga tashanaynay iyo sidaan maaragtay gaaladan nagu soo duushay dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna ku soo duushay sidaan iskaga dhicin lahayn oo maaragtay aan iskaga difaaci lahayn ayaa layskugu yimid meeshan loogana tashanhayey ee go'aankii ka soo baxayna hoosta waxaa laga xariiqay inaan iska dhicinno saliibiyiinta soo duushay oo mid madow iyo mid cad iyo gaal soomaali iyo wax kastale gaala magaca gaaloo dhan inaan iska dhicinno ayaan kaga tashanay go'aankaasaa hoosta ka xariiq si gaara maxaa kuu taabtay bayaan baa jiray fadwo ayaa la soo saaray waxaa jiray mawaadiic kale oo muhiima oo laga hadlay waxbaa la falanqeeyey suugaan baa la soo bandhigay qadiyado muslimiinta ay leeyihiin dad la xasuuqay wax badan baa laga hadlay si gaara maxaa kuu taabtay si gaara horta waxaan ugu farxoo ii taabtay culummada mar haddii maaragtay shay walba la qabadsiiyey shareecada islaamka maaragtay sunnadiiyo kitaabka in la waafajiyo arrintaasi aad bay haddee laykuga ron yahay ii taabatay tan kale walaalaha dulmanoo haddii muslimiinta meel kasta ha joogeenoo falastiin oo maaragtay caalamul islaam oo dhan walaalaha ku dulman aad bay qadiyadoodii ii taabatay markii laga hadlay marka arrimahaas oo dhan arrin haddii intii laga hadlay midaan i taaban oo si gaara ii taaban oo aana uga qiiroon ma jirto nabadoon guuleed ayuu kaasi ahaa waxa kale oo aan dareenkiisa weydiiyey sheekh maxamed abuu usaama oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaan wareysanaynaa sheekh abuu usaama waaliga shabeellaha hoose ka waran bal shucuurtaada marka hore bismillahi alxamdulilah wasalatu wasalaamu calaa rasuulilah shucuurteeda waa boqolkiiba boqol ilaahay waa ku mahadsan subxaana wa tacaala nicmadan iyo khayrkan ina siiyey ina soo waafajiyey meeshan looga wada tashanaya jihaadka bariga afrika ilahay waana ku mahadsan jazaakum allahu khayran shirka maxaad ku qiimeynaysaa shirkan dhabtii wax lagu qiimeeyey runtii aad buu u heersareeyey waxaana dhihi karnaa wuxuu ahaa shir qiimo iyo qaayo weyn u leh ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna ummadda bariga afrika ku nool dhammaanna dadka muslimiinta anfac u ah ilaahay idinkii subxaana wa tacaala maxaa yeelay waxa looga tashanayo wuxuu ahaa danahooda iyo aayahooda dambe gumaysiga si la isaga dhicin lahaa ummaddan wacyigeeda sidii sare loogu qaadi lahaa hadday noqon lahayd dhanka waxbarashada dhanka dhaqaalaha dhinac walba ilaahay waana ku mahadsan subxaana wa tacaala nimcadaas ina soo waafajiyey wuxuuna ahaa runtii wax la qiimayn kara ma aha oo hadda hadal iyo mid lagu soo koobi karo ilahay idinkiis maxaa xilligan ku soo beegay bay kula tahay
runtii waxaan isleeyahay waxa xilligan ku soo beegay waa dadkii waxaa la rabaa ma ogtahay tarawaadkoodii in macno darra lagu qaato waxa lala dagaalamay diyaanadoodii wax lala dagaalamay waxbarashadooda dhinac walba lagala dagaalamay ayadoo marka taa laga duulaya in ummaddiina la wacyigeliyo xaqaa'iqda jirtana la caddeeyo culummadeennina ay meesha ka soo saaraan fatwo iyo caddayn dhanka kalena ay noqoto biidni illaahi subxaanahu wa tacaala ummaddii intay ka wada tashto aayaheedii dambe wax wax ku ool ah in meesha laga keeno marka taasaan isleenahay runtii waa ku soo beegay waana wakhti munaasib u ahaaba ahaa insha allah wilaaya ahaan maxaa aad uu idinkaga dhigan yahay shirkan idinka jasaaka allah khayr annagu ummaddan ka qayb ahayn ummadda muslimiinta meesha isugu timid qaadatan wa junuudan wa nuqabaa walculamaa kulli intaasun baan ka koobnayn talada aan meesha ku lahayna waxay ahayd talada ummadda muslimiinta ay ku lahaayeen een ilaahay idinkii subxaanahu watacaala wixii tala aan bixinayna waa hor waan u duubnay dhinaca kalena waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii subxaanahu watacaala tanfiidkeediina inaan u taagannahay oo aan gudbinno ummaddiina aan u gudbinno dadkiina aan gaarsiinno adkaynana ilaahay idinkii subxaanahu watacaala badlaamada iyo heshiisyada meesha lagu kala qaatay kaasina wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh maxamed abu usaama ugu dambayntii sida aan sawirada ka dheeha karnay shirka waxaa ka soo qayb galay afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere iyo culimo badan marka makuu suuro gashay in aad ayagana waraysato waa su-aal muhiim ah marka hore waxaan jeclahay inaan baraarujiyo in barnaamijyada aanu madasha ka soo qabannay ay ahaayeen kuwo aad u badan oo waxaanu soo waraysannay inta badan ee ka qaybgalayaasha oo ay u badan yihiin odayaasha dhaqanka laakiin haatan wakhtiga ayaanan inoo saamixi karin balse jadwaladeenna ugu horeeya gaar ahaan habeenada ayaanu sii dayn doonaa innaga oo sidoo kale fursad siinayna dhegaystayaasha dal iyo dibad intaba si iyaguna ay shacuurtooda u cabbiraan haddaanse hoos ugu sii daadego su-aashaadii dabcan haa waana soo waraystay mas-uuliyiintii iyo culimmadii aad i weydiisay hadba inta uu wakhtiga ii saamixi karayey waxaa ka mid ah sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere iyo culimo kale waxaana inaga xusuus ah inaan dhegaystayaasha ugu soo gudbin doonno barnaamijka diiradda jimcaha oo guud ahaan lagu falanqeynayo shirkaas aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdifataax maxamed qaasim oo ka qayb galay shirka wadatashiga jihaadka bariga africa oo dhowaan ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin caalamka waxaa argagax iyo welwel weyn ku haya cudurka corona kumanaan dad ah ayuu dilay kuwo kalena isbitaalada ayay yaalaan waddamada shiinaha maraykanka ingiriiska talyaaniga iyo kuwo kale ayaa aad u walaacsan ka gadaal markii dadkoodii qaar badan oo ka mid ay dhinteen kuwo kalena isbitaalada la dhigay waddamada ku yaalla qaaradda eshiya iyo kuwa africa intaba ayagana cudurku waa uu gaaray haddaba waa maxay cudurka corona sidee baase looga hortegi karayaa maxaase la gudboon dadka muslimiinta ah su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya doctor xanaf cabdisheekh aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta cudurkan beryahan lagu wareersan yahay corona viruska waa nooc hargabka ka mid ah caafimaad ahaan waxaa loo yaqaanaa covid nineteen hargabka qeybta sagaaliyo tobanaad ay ku magacaabaan waa nooc hargabka ka mid ah viruskaas marka keena ee hargabka ka yimaado ayaa wuxuu sameeyey isbeddel aan caadi ahayn hergabkii wuxuu lagu yaqiin ayuu ka baxay waxa kaydisan buu sameeyey hergabka marka nooca badan uu noqdaa qaar shimbirahu ku dhacaa coffee forty one ay yidhaahdaan waxaa jira hergabkaasoo asi shimbiraha ku dhaco midkan hadda la arko isbedelay marka asalka waa hargab isbedel sameeyey isbedelkaas uu sameeyey marka xagga difaaciisa iyo adkaysigiisa iyo wax badan baa isbedelay cudurkaa marka isaga ah ee coffee nineteenka ama hergabkaas isaga ah wuxuu jirka bini aadanka ku dhacaa qaybtan loo yaqaano neef mareenka ka bilow sanka tubooyinka neefta marto ilaa uu gaaro sanbabada halkaasuu ku dhacaa coronavirus ama covid nineteen wuxuu ku faafaa hawada cudurada labay u kala baxaan qaar bakteria laga qaado jermiskii la arki karo iyo qaar virus ah asiga waa virus waayo saas daraaddeed hawada uu ku faafaa sida hindhisyada qufaca iyo taabashada qofkaas haddii diifkiisii ama hindhisyadiisii meelay taabatay lasii taabto waa ku faafaa calaamadaha marka ugu muhiimsan ee lagu garanayo inta hadda la ogyahay waa calaamadihii hargabka caadigu iska lahaa hargabka calaamadiu iska lahaa buu cudurkan corona uu leeyahay maxay yihiin calaamadahaas calaamadahaas waxaa ka mid a qandho sare qofka bini aadanka jirhkiisa markuu caafimaad qabo heerkulka caadiga ilaahay uu talagala markuu caafimaad qabo waa soddon iyo toddoba digrii sintigredah marka marka cudurada ay ku dhacaan qofka ama malariyada ama hadda covid nineteenkan oo kale ama hargabka caadiga ah heerkulka qofka ayaa aada u kacayo calaamada koowaad lagu garto marka waa qandho aada u daran ilaa soddon iyo sagaal digrii ilaa afartan digrii wax ka koreeyo qandhadaas waa calaamada koowaad ee lagu garanayo calaamada labaad oo isla calaamadii hargabka qofka qufac ayaa lagu arkayaa calaamada saddexaad qofka waxaa lagu arkayaa hindhisyo badan baa lagu arkayaa calaamada afaraad qofka diif kulul baa ka imaanaya calaamada shanaad ee ugu caansan waxa way cuncun ama elerjig ama xasaasiya xagga neefmareenka ayaa lagu arkayaa intaasoo calaam markay isku raacaan ayaa loo gara karaa calaamadihii cofi cudurkan isaga ah waxaa jiro waxa la yidhaahdo incubation period xilli uu qofka u qarsoonaan karo cudurkii isagoo qaba laakiin calaamadii aysan soo baxaynin hadda waxaa la ogaaday covid nneteen-kan ee haddana wareerihaayo caalamka wareerihaayo koroonaha ah waxaa la ogaaday qofka afar iyo toban maalmood inuu jirkiisa ku qarsoonaan karo afar iyo toban maalmood kabacdi ayuu soo baxaa laakiin hargabkii caadiga ahaa qofka maanta hadduu ku dhaco afarlaatan sac guduhu inuu soo baxaa laga yaabaa oo qofkii qufac bilaabo handhisyo bilaabo markiiba uu dareemo laakiin corona qofka markuu ku dhaco uu qaado jirkiisa wuxuu ku qarsoonaan karaa afar iyo toban maalmood afar iyo toban maalmood kabacdi koroonihii waa soo baxaya calaamadihiisii waa imaanaya waxaa isweydiina marka walwalka meesha jira waxay tahay cudurkan isaga ah ilaa hadda gaaladu uma hayso wax daawo ah wax daawa male dheheen annaga islaamka waxaan aaminsannahay cudur walba inuu daawo leeyahay laakiin daawadii hadda lama yaqaano cudur kastaa ma jiro soo noo sheegay nabigana calayhi salaatu wasalaam ilaa daawuu leeyahay laakiin daawada ilaa hadda lama yaqaano waa mashaakilka ugu weyn ha dadka wareerinayo daawo rasmi mala koron ma halka la yidhaahdo coronavirus ma hayno mana laha ka hortag ama tallaal cudurrada laba siiba waa loo sameeyaa cudurka in la daaweeyo in laga hortago wixii loogu hortegi lahaa ee tallaalka ahaana ma laha mana laha daawadiina ma laha taasaa marka keentay walwalka badan sida la iskaga qaado marka maxay tahay ama sida la iskaga ilaali karaa haddaan usoo jeesto see la iskaga ilaali karaa sida la iskaga ilaali karo qofka waxaa la rabaa muslimka hadduu qaato tacliimaadka islaamiga ah ee diinteena xaniifkaana barta ee rasuulkeena suuban calayhi salaatu wasalaamna bare hadduu qaato korono waa iska ilaali karaa wax dhibaatana uma keeni karo horta waxaan rabaa dadka inaan ku baraarujiyo cudurkan koroonaha ah inta uu ku dhaco waa badan karaa laakiin statistikada la sameeyey inta u dhimata aada bay u yar tahay oo usoo jeesan doonaa laakiin siyaabaha la iskaga ilaali kara maxay tahay kow waxaa muhiim ah marka qofka hindhisiyoonayo waxaa wanaagsan inuu marada ama cimaamada wuxuu heli karo sanka saarto intaas hawada ay jirkiisa ku baaba'do uusan hindhisidii uusan intuu aada u hindhiso haddii lacalla ilaahay ma qadara jirkiisa uu veeskaas ku juray intii u dhowayd oo dhan hawaduu gelinayaa dadkiia ka qaadanaya marka marka la hindhisoonayo ama la halaaqyoonayo ama la qufacayo waxa ugu haboon waxay tahay qofka cimaamadiisa ama maaragtay gacantiisa ama maradiisa ama u heli karo inuu iska saaro ayaa ugu haboon ayib waxaa kaloo haboon oo cudurka loo hortegi karaa qofka mar walba inuu gacmaha iska dhaco mar walbaa soo baxdo ama magaalo aadid ama shaqo aadid ama masaaji aadid ama meel kale aadid mar walba gacan maxaa yeeley gacmaha waxaa laga yaaba inaad ku taabatid meel uu qofku hindhisooday ama diifkiisa uu gaaray ama xaakadiisa ay gaartay inay gacmahaada taabtaan laga yaaba marka mar walba qofku inuu gacmaha iska dhaqo midda saddexaad ugu muhiimsan waxaa waaye oo loo baahan lagu fikiro lana qaato siduu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam biyaha sandaarashada ee sanka la gelinayo in aada loogu fogaado maxaa yeele waxaan dhahnay cudurka wuxuu ku dhacaa neef mareenku dhahay neef mareenka sanka uu ka bilaabanaya tubooyinkaasoo raacaya sanbabkuu tegayaan dhahnay tubooyinkaa marka sanka biyaha haddii aada loo geliyo fiif aada loo yarasuu nabigana fara calayhi salaatu wasalaam hadduusan qofka soonayn waxaa la rabaa in sanka aada loo dhaqo biyaha laga soo daadiyo ayib haddii qofka lagu arka maalan marka waxaa muhiima qofka asoon walwal badan qabin naxdin badin qabin waa hargab ku dhacoo kaleeto walwal ma jiro cabsi ma jiro inuu iska ilaaliyo dadka kale inuusan hergabkiisan u gudbinin intaasna waa siyaabaha la iska ilaali karo inta badan cudurkan meelaha kuleelayaasha kuma tarmo viruskan coronaviruskeennu meelaha kuleelayaasha kuma tarmo wuxuu aada ugu tarma ugu badan yahay meelaha qaboobayaasha ah sida hadda la ogaaday statistikada ama dadka ku dhimanaya ama dadka waxyeelaynayo coronavirus dadka u dhimanaya boqolkiiba siddeetan waxay noqdeen dadka aada da-da u ah isla markaasna cudurrada halistaa qaba qofkii ama wuxuu qabaa h i v uu qabaa oo gaaladu ay u badan tahay ama macaan buu qabaa sokor buu qabaa difaaciisa daciif ah ama wuxuu qabaa keliyihii uu ka jiray oo keliyaha shaqaynaynin dadka qaba cudurrada halista ee waayeelka aad buu halis u yahay waana dadku waxyeelaya waxaa soo raaca ilmaha yaryarka ah ee ay daciif tahay difaaciisa ee daciifka tahay ayana waa waxyeela laakiin qofka jirkiisa fiican yahay difaaciisa jirkiisana uu fiican yahay ilan jirkan ilaahay baa ku abuuray waxyaabo difaaco inta badan kuma dhinto waxna ma yeelo jirka waa iska difaacaa ayib waxaan kusoo gabagabaynaa marka intaas waa journal knowledge waa aqoon guud oo dadka aan ka siinay si ula socdaan waxaan kusoo gabagabaynaynaa cudurka maxaa saan loogu buunbuuninayaa uu adduunyada u kacday aniga aragtida shaksigan ka hadlayaa laba arrimood ama saddex arrimood ayaa ugu muhiimsan horta inaan isla fahno cudurkan isaga ah waa cadaab iyo ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey gaaladan u soo dejiyey xaqiiqo weeye taas in la yaqiinsado anaa dad muslimiinaan nahay annaga gaalada waxay sheegto ma qaadano wararkoodana ma qaadano ijraa'aadkoodana ma qaadano taladoodana ma qaadano laakiin caalamka oo dhan maanta waxaa u malaysaa in gaalada la daba socdo waxaa wey caalamka maanta waa wareeray wax alla wuxuu gaalka sameeya la samaynaya ayib waxaan rabaa marka inaan isla ogaano cudurka ilaahay baa keena ilaahay baa qaada subxana wataala dadka muslimiinta direction bay leeyihiin meelay wax ka qaataan shareecay leeyihiin diin bay leeyihiin cudurro ka darana soo maray muslimiinta si looga hortagay leeyihiin shareecadana ka hadashay nabigeena shareec calayhi salaatu wasalaam horta inaan isla ogaano cudurkan saan inuu yahay cadaab ilaahay soo deji gaalada u soo deji wuxuuna ka bilowda markii ugu horeysay magaalada wuhan gobolka hubey oo jino ka bilowday jinana waa ognahay cadaabka ay ku hayso dadka muslimiinta ee jiniiska ah oo salaad loo diiday oo soon loo diiday oo safar loo diiday oo bixitaan loo diiday cadaabka cuquubadii dadka muslimiinta lagu haayay dadku ilaahay bay bareen subxaana wa tacaala junuudda ilaahayna lama yaqaan wuxuu kuu gargaara ma taqaanid wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa marka waa cadaab ilaahay uu soo deji subxaanahu wa tacaala cadaabkii isaga ah marka wuxuu ka bilowday dadkii muslimiinta ee jiniiska ee la cadaabaya ee weysaqaadka loo diiday ee salaada loo diiday ee xijaabka loo diiday ee waxba loo diiday in lagu tusiyo laakiin waa gaala haddii caqliga halkaasu ka bilowday kadibna ilaahay wuxuu u gudbay subxaana wa tacaala gaaladii ugu darneed ee caalamka wareerinaysay muslimiinta maanta waa la dulaysahayaa diyaaradaa garaaci hayo waa lagu soo duulayaa xabsiyaa laga buuxinayaa intaas hadda ilaahay bay gacanta u geysaan subxaana wa tacaala ilaahayna subxana wa tacaala wuxuu noocuu kugu gargaara ma taqaanin ciidanka ilaahay lama yaqan asaa garanaya marka aniga waxaan ka aaminsanahay dad badana ila aaminsan yihiin waxaan waa cadaab ilaahay soo dejiyey gaaladan u soo dejiyey subxaanahu wa tacaala hadda ninkii gaal raacay ee la tagay la noolaadeen hadda waxa weeye wixii soo gaaray isagaa garanayo laakiin waa ciqaab ilaahay gaalada usoo dejiyey subxana wa tacaala fisqigoodaa batay dulmigoodaa batay eebdaradoodaa baratay dhan kastaa marka laga baabi'inaa su-aashaas weydiinta waxay tahay cudurro faafa waa la arki jiray tbdaa faafto iriskaa faafo cudur laakiin hadda waxaan waxaa ka dareemaysaa inay ciqaab tahay ilaahay subxaana wa tacala wuxuuna tusinayaa gaalada fulaynimadooda ya gaalada fulaynimadooda ciqaab ilaahay rucbi baa ilahay ku riday subxana wa tacaala maanta wax dhaqaaqaya ma laha wax kala soconay ma laha dhaqaalahoodaa la baabi'inayaa cudurkaasa lagu baabi'inaya waa ciqaab ilaahay soo diyo subxana wa tacaala meelaha u ahleena waa soo sheegnay waxaa ugu waaweynaan dhahnay meesha jino ka bilowday si fiican buu u hayaa ayib faransa waa la soconaa wuxuu ummadda ku samaysa muslimiinta ay ku lahayso si fiican u hayaa talyaaniga waa la soconaa wuxuu cunaa muslimiinta ku haayo iyo waxaa badaha uu dadka ku laayna uu ku dhammaynayo dadka masaakiinta ee ordaya ee tarhiiba ee nafta ka hayso wuxuu ku dhigahay waa loo jeedaa dad badan baa badahaas ku dhammaahayo asigii sabab u yahay ilaahay waa ku ziyaadiyey subxaanahu wa tacaala ruushka wuxuu ku haya muslimiinta waa ujeednaa ilaahay waa ku ziyaaday subxaana wa tacaala eeraan waa la soconnaa waxay muslimiinta ay ku hayso iyo say u baabi'inayso iyo say sunnada ula dagaalamayso ilaahay waa ku waa ku badiy subxana wa tacaala marka horta aan u fahanno ilaahay ciqaab uu soo deji gaalada u soo deji waaye inay ku cibro qaataan la rabaa aniga marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u ziyaadiyo maraykan ha u ziyaadiyo coronavirus gaalada maraykanka gaalada maraykanka waa ku celina hadalkaas dad baa si kale wax u fasiri doono gaalada muslimiinta rucbiga gelinayso ee maanta laga hurdi laaya laga harsalayay ee diyaaradooda ku duqaynayo ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala muslimiinta gaaladaa dhibayso ee maraykanka ugu horeeyo ee raashka ku xigo ee faransiiska ku xigo ee ingiriiska ku xigo ee qolo walbo muslimiinta la dagaalamayso ilaahay inuu u ziyaadiyo subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta waxaan leeyahay walwalka badan ha layska daayo cabsida badan ha layska daayo ilaahay ha lagu kalsoonaado waidaa maridtu fa huwa yashfiin gaala arkay xalka hadda maanta wadaa waxaan la yaaba maanta waxaa la gaarsiisan yahay meeshii alla loo carari lahaa oo alla la bari lahaa gaala wuxuu leeyahay masaajida ha la xidho doqon kalaa meesha xidho masaajida ha la xidho gaaladaana farta masaajid ha la xidho ee safka ha la kala fogeeyo ha la ka war waxaas waa waxa weeye gaala raacnimo tii ugu dambaysa wey meesha ugu liidata wey dullinimo meesha ugu liidata wey nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam gaaladu hadday god ay galaan waa ka dabagelaysaan wax kastoo same waa ka daba samaynaysaan maanta waxay maraysaa oon aad uga naxaa waxay tahay oo lala yaabo waxay tahay weliba dad culimo lagu sheegi jiray waxaa arkaysa maanta waxaa leeyahay goobihii cibaadada waa la xiray ee masaajidna ha la xiro war ilaahadu ku dhaari kiniisad ma goob cibaado ilaahay miya ma meel ilaah lagu cibaadaya kiniisad kiniisadu waa meel shirki waay waa meel la leeyahay ilaahay baa wiil dhalay waa meel la leeyahay ilaahay baa xaas leh waa meel la leeyahay ilaahay baa laba ah war ilaahay idinku dhaari doqonnimada maanta jirta xaggee tahay wadaad doqon hala soo istaagaa goobaha cibaadada waa la xiray nidaamka waxaa la ilaalinaya coronavirus kiniisadu waa baadil waa shirki waa gaalnimo waa qurun waa in la baabiyo wey sida saxda islaamka saas way marka ha layska daayo walwalkaan badan ha layska daayo ilaahi walwal nagu abuuro subxana wa tacaala waxaa kaloo arkaysaa ilaah idinku dhaariye xaramkii ilaahay subxaana wa tacaala ya gaala raacnimada meesha marayso xaramkii ilaahay maanta xiran liajli gaala raacnimo gaala la raaligaraynaa darteed direction ama wax ay ku siisay gaalo ay ku jeysay ayaa maanta war muslimiin soo manihi anaga soo cuduro ma dhici jirin cuduro waa dhici jiray see looga hortegi jiray soonama soo marin soo daacuno ma dhici jirin soo saxaabada kama hortegi jirin maxaa la samay jiray maxaa anaga gaal la geli warkiisa xaramkii maanta waa xeree waa xaramka ilaahay kacbada muslimiinta ku tiilay gaalaa wuxuu yidhi kiniisaddaa xiray adigina xaramka xir war maxaa iska shaqaa kiniisaddeena iyo gaal quru maxaa iska shaqaa marka anaga waxaan kusoo gabagaynaa viruska intaas ee coronaviruska ilaahayna waxaan ka baryayaa gaalada maraykanka ah faransiiska na wareeraha muslimiinta saaxil iyo maali ku dhammeehaayo ruushka muslimiinta maanta suuriya meel walba ku dhammeehay diyaaradaha ku garaacaya ee fuustooyinka shiinaha muslimiinta ilaahay dhammeeyey ee dadka masaakiinta cunaqabatay ilaahay ha u ziyaadan lahay waana nas qur'aan in ilaahay la baryo inuu dhaqaalahooda baabi'iyo rabbana admis calaa amwaalihim wasdud calaa quluubihim waa duco inaan ilaahay maanta barinaa corona virus wax ka daran inuu ilaahay maanta maraykan ku haligo wallahu subxana wa taala aclam kaasi wuxuu ahaa doctor xaniif cabdishaqaadan oo u warramayey idaacadda islaamiga ah alfurqaan intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayno asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني